bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan fm kusoo dhowaada warka subax qodobada aan saaka idii haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalka aljeeriya kulan kula qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay dowladda suudaan oo soomaaliya ka taageeraysa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gudaha dalka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo kulan muqdisho kula yeeshay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo deeq dawo ah ka guddoomay ganacsatada dawleyda soomaaliyeed madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda ceelbuur oo kulan ka yeeshay sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa degmadaasi wararka dibadda warkeena saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo cunaqabateyn saaray xubno ka tirsan daacishta soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
war kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha koo iyo tobanaad ee nofembar sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen wararkii ugu waaweynaa warkeena subax markaana waxaad u diyaargodaan iyagii oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka aljeeriya kulan kula qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay sida warkan uu ku dheereynayo mahad nuur axmed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka meertadii soddon iyo koowaad ee shirmadaxeedka ururada jaamacadda carabta ee ka furmay magaalada aljeris ee dalka aljeeriya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shirkaasi ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlaya dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan nabadda horumarka dowladnimada soomaaliya iyo sidoo kale guulaha kale iyo dowladda iyo shacabka wadajir ay ku xaqiijiyeen dagaalka lagu ciribtiraya xilligan al-shabaab madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay aljeeriya waxa uu kulan doceedyo la yeelan doonaa madaxda dalalka carabta iyo sidoo kale hogaanka hay-adaha ururada caalamiga ee kasoo qayb galay meertadani madaxweynaha waxaa ku helinaya shirkan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga abshir cumar haruuse wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cilmi maxamed nuur safiirka soomaaliya ee dalka masar ahna wakiilka soomaaliya ururada jaamacadda carabta danjere eliyaas sheekh cabdulqaadir iyo sidoo kale safiirka ee soomaaliya ee dalka aljeeriya mudane cabdiwahaab macalin maxamed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa dhammaanba madaxda kala duwan ee kasoo qaybgasha shirkaasi isagoona khudbadiisa diiradda ku saari doono dagaalka xilligan dowladda kula jirta al-shabaab iyo sidoo kale iyo caawinta dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen
mahad nuur axmed markaana dowladda suudaan ayaa soomaaliya ka taageeraysa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gudaha dalka sida warkan uu ku dheereynayo wariyeena cabdinaasir cadaale
wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku sugan dalka suudaan ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka gaashaandhiga ee dalkaasi isagoo kala hadlaya arrimo ay ka mid yihiin dagaalka al-shabaaba wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka suudaan ayaa la kulmay dhigiisa wasiirka gaashaandhiga ee jamhuuriyadda suudaan waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku aadan dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab wasiirka gaashaandhiga ee dowladda suudaan yaasiin ibraahim yaasiina ayaa kaga mahad celiyey wasiirka gaashaandhiga ee dowladda federaalk soomaaliya booqashada uu ku yimid dalkaasi waxaa dhankiisa uu ballan qaaday in dowladda suudaan ay garab ka geysan doonto sidii al-shabaab waa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay kula jirto waxaa sidoo kale intaasi labada wasiir ay ka wada hadleen sidoo kale arrimo kale oo ku aadan xiriirka labada wadan gaar ahaana xaaladaha ku aadan dhanka iyo ammaanka wasiirka gaashaandhiga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa uga mahad celiyey dhigiisa dalka suudaan iyo sidoo kale taliyayaasha kale ee ciidanka ee dalkaasi sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen dalkaasi suudaan
dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan muqdisho kula yeeshay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftakareen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur iyo madaxweyne madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftakareen ayaa ka wada hadlay xaalada guud ee dalka gaar ahaan deegaanada maamulka koonfur galbeed arrimaha la xiriira abaaraha saameeyey deegaanada maamulkaasi iyo sidoo kale howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda deegaanada iyo degmooyinka maamulka koonfur galbeed kusimaha madaxweynahan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa bogaadiyey doorka maamulka koonfur galbeed ee ku aadan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab oo dowladda iyo iyadoo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed ee ka bilowday guud ahaan gobolada dalka dagaal lagaga soo horjeedo dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa deeqda u ah ka gudoomay ganacsatada dawleyda soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga gurmadka heer gobor ahna ee gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare ayaa deeq dawe ah waxa uu oo lagu talagalay in lagu xoojiyo gurmadka la siinayo dhaawacyadii soobe waxa uu kala wareegay gudoomiye ku-xigeenka ururka ganacsatada dawleyda soomaaliyeed waxaana uu halkaasi uu kaga gudoomay daawadii dadkaasi loogu talagalay
iskaashatada daawoleyda soomaaliyeed dhammaantiin waa idin mahad celinayna walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin maanta halkaan waxaad noo keenteen deeq aad u ballaaran deeq weyn oo ballaaran oo madayn hosbitaal keliya aan ahayn isbitaallada dhan ee muxuu ahay wax ka tari karayaad noo keenteen halkaan waxaanu kula wareegnay lixdan iyo lix item oo ka kooban laba boqol labaatan iyo saddex karton oo sida agaasimaha isbitaalka uu noo sheegay ay ku jirto vontlin oo ah daawo muxuu ahay naqaska loo isticmaalo oo uu yidhi qalabkii waa haysanaa laakiin daawadii ma aanan haysan marka arrintaas waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahay waxaan idinkaga rabaryaynaa meesha aad ka soo baxiseen inuu khayr idinkugu bedelo micno kaley noo samaynaysaa inaad bakaare ka timaadeen oo daawo aad noo keenteen hadda waa ila kabtanteen oo waxaad tirahdeen ganacsatada sibaad u hujuntay qur-aanka waxaa ku jira suurad la yidhaahdo faweylu lilmusalliina marka ayadda gadaal waxaa ugu jirtaa alladiina hum can salaatihim saahuuna marka waxaan rabaa inaadna keliya qaadan faweylu lilmusalliina ee aad ku dartaan alladiina hum can salaatihim saahuuna yacni dadka annaga aan ka hadlayno ma aha ganacsatada soomaaliyeed ee xalaasha ah ee sidaanoo kale ummaddooda u garab taagan waxa aan ka hadlayno waa kuwa baadda bixiya marka ninkii baadda bixiyana qofkii aan ka hadlayno qofkaas weeye qofkii aan baadda bixinna ilaahay ajarka xasanaadkana siiyo waana geysi waana taariikh hadda waa aragteen meeshii dhibaatadu ka dhacday waxa meesha burbursan oo ugu badan waa ganacsigii dee haddii dukaankaas aad leedahay ninkii baadda aad siisana aanu garan karin ninkaan ninkii baadda ku siiye waayo oo isku si adiga iyo dowladdu idinla dagaalamayo waa meeshii madaxweynuhu uu sheegay meel dhexoo la istaaga ma lahan marka walaalayaal waa mahadsantihiin aadaan idinkaga mahadnaqaynaa waxaan runtii ka xumahay gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waxaa ka rajistar garaysan sagaal kun oo shirkadood oo aan ahayn garabrarato oo kabaniyaal waaweyn ah ilaa iyo haddana waxaa gargaar dadka la soo gaaray lix iyo toban shirkadood oo keliya ah waa garan kartaan inta bangiya dalka ka jirta inta shirkado diyaaradeed ka jirta inta jaamacada ka jira inta xawaalado ka jira iyo ganacsiyo badan oo kala duwan waxaa nasiib darraha ilaa hadda lix iyo toban shirkadood keliya inay dadka soomaaliyed wax ugu deeqday waxaan markasta ku celcelinaynaa dadka soomaaliyeed walaalayaal wax loo soo gurmado waxaa ilaahay idiin dhiibay dadka walaalihiina oo dhibaataysan ilaahay waa idinku imtixaanayaa waxaan rabnaa inaad dadka caawisaan oo aad kaalmaysaan waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa walaalayaalow inaan joojinno lacagta aan siino khawaarijta nimankaas waa jabeen nimankaas maantay qof ma awoodaan taleefontay u soo diraan wixii dadka lagu waabsan jira ma jirto annagana waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo hawshaan marka ay naga dhammaato qorshaheenna koowaad iyo qorshaheenna labaad iyo saddexaad iyo afaraad wuxuu noqonaa inaan imaanno suuqyada oo aan saldhigya ka samaysanno oo aan ciidan ganacsatada meesha joogta u dhigma aan geyno oo aan qofkii ganacsada oo aan aragnay inuu shabaab siiyey taageero dhaqaale annagana ciqaabtaas ciqaab ka mudan aan marsiinno idinku kuma jirtaan waana garab istaagteen waa abaalaan idinkaga haynaa daawadan ajir ixsaanad waa keelaysaan aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaya dhammaantiin waxaan kala u mahadnaqayaa isbitaalka oo runtii naftahoornimo muujiyey habeen hore halkan markii la waayey dadkii wax sheegta oo maadaama hilbihii la kala aqoon waayo halkan waa tii, eh, lagu aasay Eh, waxaan kaloo rabnaa isbitaalkuna inuu deeqsi noqdo oo mar kasta dadka muqdisho jooga isbitaal madaynay kasoo bilaabaane wixii loo dhiibay isaguna inuu sii kontribuut gareeyo oo saaxiibadiisa kale isbitaaladana sii gaarsiiya sida haddaba shidaalkii markii la keenay eh, konton maahan intii kale ee isbitaalada kale uu ugu deeqay aad iyo aad aad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
dhinaca kalena ee dowladda jabuuti ayaa gargaar caafimaad maanta usoo direysa magaalada caasimadda ee muqdisho jamhuuriyadda jabuuti ayaa maanta gargaar caafimaad usoo direysa magaalada muqdisho si loogu daweeyo dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii isxigigay ee sagaalabaatanki bishii oktoobar soobe ka dhacay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa sheegay in isaga oo ka jawaabaya cosi uga yimid madaxda dowladda federaalk ee xukuumaddiisa go-aan ku gaartay inay dedejiso kaalmadan caafimaad oo ay u baahan yihiin dadka dhaawacyada ah cabdiqaadir kaamil maxamed ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti ayaa sii haya wasiirka caafimaadka far- ama siihayaha wasiirka caafimaadka faray in si deg deg ah uu kaalmo ugu diro islamarkaana u raaciyo kooxda ee ka shaqeyneysa arrintaasi diyaarisida kooxda caafimaadka iyo agabka ay adeegsanayaan ayaa arbacada labada nofembar gaaraysa ee maanta ah magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan daryeelka loo fidinayo bukaanada ku dhaawacmay qaraxyadii al-shabaab ay muqdisho ka- ay ka geysteen jamhuuriyadda jabuuti waxa ay karab taagan tahay walaalaha soomaaliyeed waxaa la qiimeyn doonaa dadka dhaawacyada qaba si kuwa u baahan caafimaad dibadda ah loo keeno halkan ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti madaxda dowladda federaalka ayaa codsaday in gargaar caafimaad oo deg deg ah lala soo gaaro si wax loogu qabto dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii daqiiqadaha ama da- da- qaraxyadii waaweynaa ee ama daqiiqadaha kala horeeyey ee soobe ka dhacay sagaallabaatankii bishii oktoobar ee tagtay taa oo sababtay dhaawacyada in ka badan saddex boqol oo ruux dhanka kalena ah wasi- xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan een, ay leedahay wasiiro iyo een, xildhibaano ayaa ama kasoo jeeda ee, ceelbuur ayaa kulan ka yeeshay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa degmadaasi sida warkan uu ku dheereynayo wariyeena cabdixiid cabduladaar xildhibaanada labada aqal wasiiro iyo saraakiisha ciidanka ee ka soo jeeda beelaha dega ceelbuura ku shiray muqdisho ayaa sheegay in ay si wadajira u wajahayaan dib u qabashada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo muddo ka badan shan iyo toban sannadood ay maamulayaan al-shabaab oo saldhig weyn u ah waxayna mas-uuliyiintan isku raaceen inay gacmaha ishaysan doonaan ilaa calanka jamhuuriyadda soomaaliya laga taago degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waa sida ay madasha ka sheegeen xildhibaan cumar cali cabdi xildhibaan mustaf dhuxulow xildhibaan xuseen iidow senatar farxaan cali maxamuud xildhibaan yuusuf geelle ugaas iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xasan macalin maxamuud iyo mas-uuliyiin kale
waxaana lagu eedeeyaa ama waana lagu xantaa Eh, kor looma dhaho mararka qaarkiisna waa haddii la rabaa la dhahaa waxa waaye xudunta ama ubucuda nimankaas duulalkaas shayaadiinta al-shabaabka la yidhahdo xuduntoodu labadaan reer waaye meeshay ka soo- meeshay ka yimaadeen xuunku meesha uu degan yahay laga soo gooy la rabo laga soo jira halkaan waaye marka dadkii soomaalida xataa waxaan rabnaa inaan dhaahno xuunkii waa la soo jarayaa meeshay ku jireen waa la soo goynaa Eh, oo xantaasna aan iska mayrno oo aanu is waxaan filahayaa maanta sida dubluu abaabulan yahay murasadu u abaabulan yahay inaan isku filannahay deegaamada aan maanta joogno haddaan kun askari oo labada beela iyo konton tiknika afartan tik- eh, lixdan tiknika aan diyaarsanno waxaan filayaa inaan isku filannahay marka sidaas darteed een, heer abtigay waad garanaysaan dagaalka markii la galo een, beesha hawiye marka dagaal la gala la yidhaha waxaa la dhihi jiray mursada shankaroorta ha rido meelaysan ayagu bilaabin hawiyuhu ma dagaal tegi jirin
gobolkaa ballaaran ee dadkaa leh ee nalcadaa leh ee barooqadaa leh ee aad maanta wada istaagteen shaki loogama jiro in ay een, een, markii la galaba way carari jireen inay insha allahu tacaala xilliga ugu horeeya aan calankan qaadi doono anigu iyo labada calanba kii qaranka iyo kii galmudug
dadka deegaanka markaan la hadlo oo aan idhaahdo shabaab maxaa ka faa'iidaan waxay yidhaahdaan shabaabku qabaa'iladii isqaqaban jiray oo labalabada isu dagaali jiray buu meesha ka saaray horta haddii annagoo joogna oo nool oo talada hayna oo yuusuf geellowgaas nool yahay oo xildhibaan xasan macalin wasiirka nool yahay oo ragga halkan fafadhiyo muuse fii cali iyo farxaan cali gaban ugu horreeyaan iyo ragga kale oo dhinacyaha fadhiya aan dhaqi weyno dadkan waxa ka dhexeeya oo ay dadkaani ay shabaab nooga roonaadaan horta meesha khaladaan ku joognaa keliya waxaan idiin sheegaa maanta halkaanaan joognaa waxaa hubaala madax shabaaba oo aad taqaanin oo hebel hebel aad leedihiin oo la soo qabtayna arki doontiin oo dada wada taqaaniinna kuwa kuwa iyaga u shaqeeya oo lacagaha u aruuriya oo deegaamada laga joogi waayo oo baabuurta u raray oo dhuumanaha ku dhaha weligay maalin uma shaqeynaya dameynana arki doontiin inta ay dadka dhibeen oo kale ayagoo dhib ku jiro waa arki doontiin mar dhow keliya waxaa nagala rabaa inaan riyada ka dhabayno shaqadana aan dedejinno dagaalka waxaan u geli doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo dagaal soomaali ku dhan tahay dagaal qabaa'iladu ku dhan yihiin qof kasta oo dagaalami kara wuu dagaalamaa midka hadli kara wuu hadlaa midka wax sadaqaysan kara wuu sadaqaysanaa midkii meesha inta taga dadka baraarujin kara wuu baraarujinaa af iyo idin iyo maal intaba insha allah waxaan rabnaa inaan uga qayb galno dagaalka hadduu ilaahay raalli ka noqdo qabiilada walaalaha ahna waxaan rajaynaynaa inay isku si u galaan isku si u dagaalamaan isku si dhiigooda maaragtay u dareemaan nimanka khawaarijta ah way noo midoobeen hadday daacish yihiin hadday shabaab yihiin waxay ahaadaanba way noo midoobeen annaguna maadaama dad walaalo aan nahay waa inaan u midownaa waa inaan awooddeenna iyo wax walba oo aan heli karno waa inaan mid oga dhignaa insha allah maanta waa bilaabatay inta kaloo dhimanna waa sii dhammaystirayna hadduu ilaa yidhaahdo
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiha dalsan ee magaalada muqdisho markaan maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray xubno ka tirsan daacishta soomaaliya wasaaradda lacagta ee dalka maraykanka ayaa cunaqabateyn saartay xubno ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin iibinta ama iibka hubka bariga afrika sida ay qortay wakaalada wararka ee roteris maraykanka ayaa sanadkii laba kun sideed iyo tobankii liiska ururada argixisada ku daray ee ururka daacish ee soomaaliya shakhsiyaadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira cabdiraxmaan maxamed cumar oo lagu eedeeyey inuu xubin ka yahay daacishta soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon ee laga soo bilaabo laba kun labaatankii hubka sharci darada kasoo dejiya maamulka puntland sida ay qortay ruters roteris waxaa sidoo kale cunaqabateyntan la saaray ciise maxamed yuusuf oo lagu eedeeyey inuu hubka iyo saadka u fududeeyo al-shabaab islamarkaana uu soo geliyo ee deegaanada maamulka puntland waxaa sidoo kale cunaqabateyn la saaray cabdiraxmaan faahiye oo lagu sheegay inuu yahay amiirka daacish ee soomaaliya iyo maxamed axmed qaxiye oo la sheegay inuu isna yahay madaxa amniyaadka ee ururka daacishta soomaaliya guudaan dhegeystayaal warkii subaxnimo waa saaka kala socoteen raadiha dalsani muqdisho naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel